إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xaflad qalin jibin ah oo loo qabtay toddoba-iyo-labaatan arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiin diinta al-shabaab ayaa mar kale duqeeyey saldhigga ciidamada dowladda federaalk oo ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka muqdisho isku soo bax ka dhana damaca xabashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha dabare ayaa walaayada islaamiga ah ee baybeeca kula gashay inay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xaflad qalinjibin ah oo loo qabtay toddoba-iyo labaatan arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose mahad cuweyd ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada kunyo barrow ee shabeellaha hoose waxaa ku qalinjibinayay toddobiyo labaatan arday saddex iyo toban ka mid ah waa wiilal halka afar iyo tobanka kalena ay gabdho ahaayeen xafladda ayaa waxaa bandhig qiimo badan ka sameeyey qaar ka mid ah ardayda madarasada
سماها لنا سماؤها لنا وأرضها لنا وكلها لنا صوماليا لنا خيراتها لنا وبحرها لنا سهولها لنا وبرها لنا صوماليا لنا
ونقول لإخواننا المسلمين في فلسطين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا وإياكم العجلة فإن العجلة من الشيطان وليكن شعاركم بذروا الحب لا قذفوا الجنى والله للساعين خير معيني ورسالتي إلى أبناء القردة والخنازير أقول لهم خبتم وخسرتم قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة إن شاء الله
يقول من يرجو رضا العلام محمد بن عابد السلام الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله ذوي الودع وبعد فالآداب في الأخلاق جمع خصال الخير بالإدراك إذا أردت النصح للأصحاب بنظم جملة من الآداب sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay munaasabadda ayaa halkaasi kelimad muhiim ah ka jeediyey wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la soo saaro arday qur-aanka u xifdiyey lafdi ahaan iyo macno ahaan intaba halkan waxaa hadda ka soo baxay arday madarasada muslim ee macallimiinteedii iyo dadka hawsha u istaagaba allaha xifdiye arday qur-aanka xifdisay oo gabdho iyo wiilaalba isugu jira oo alfaadii qur-aanka qaybta usha ka baratay laakiin waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay in la soo saaro arday qur-aanka xifdisay lafdan wa macnan maxaale macnaha ka sii qiimo weyn lafdiga la xifdinayo sababta qur-aanka waxaa la doonayaa in lagu dhaqmo ardada marka waa in la baraa qur-aanka macnihiisa waa in la baraa suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ayaa isaguna ka mid ahaa waxgaradkii ka qaybgalay xafladda wuxuuna bogaadiyey ardayda bandhigga sameeyey bandhig aad iyo aad u habboon aan la heli karin ayay ardayda dhinac walbo ay noo soo bandhigeen waxaan leenahay maasha allah maasha allah maasha allah ilaahay ha noo xifdiyo ardadayna marka waxaan leenahay macallimiintii soo waxbaray iyo waalidiintii juhdiga badan ku bixiyey waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro adinkana sida hadda dadaalka aad u wadeen juda- dadaalka iyo juhdiga ha loo sii bixiyo dugsigan hadda maanta madrasadan hadda aan joogno waa xafladii labaad aan ka soo qayb galno oo maasha allah oo maxay ahayd arday aan macnaha sidaan iyo si ka fiican mar walba aan la kulanno muuse oo ku hadlayey afka waalidiinta ayaa isaguna goobta xafladda ka hadlay wuxuuna la dardaarmay waalidiinta waalidiintu inay dadaalaan ee ay muujiyaan ilmahooda waxbarashadooda kuy dadaalaan kay muujiyaan meel kas inaan maana dhanaamo ildareerano fahankikiyo wala kas ina ogaadan lagu fadaay haddii maana anaka alildareerayno wal albarayno gudaha algaay asharka intuu maraay almuraajiyaan walse hagaaga mal dhanaanka dadaaliyo juddi kibiyaay la ildareeraay la garabrahaay aaday aawkay la ogaahay maalim shedeeday dhanaanka walmase bar xaafida in salku tarbiyeeyo salku biyo la fadaay haddii dhanaanka dugsaas alidiro alkuwarahayano derba fadhe wal mataraay miise nagla iyaal suuq wal usa barada mal wal usa wanaajina mal adaga raayt mid lakoo fadaaye waalidka mid laku fadaaye gaar ahaan inaan ogaadan dhalo ardayda wali ka saabsan wali ka dareerayn gebagabadii xafladda waxaa shahaadooyin la siiyey ardaydii qalin jebiyey waxaana ka mid ahaa kuwii shahaadooyinka qaatay إن شاء الله تعالى وحنو يرينا عبد الرحمن عبد الحفيظ محمد درجتي سنة وممتاز إن وعا كوحيغا أرضيغا كوحيغا وعاوي مقي عيسى شعيب محمد عمر درجتي سنة وممتاز أما تقدير كيسة وممتاز وعا كلاو يرينا سهيب أحمد علي درجتي سما تقدير كيسة وممتاز سهيب أحمد علي gunaanadkii munaasabadda waxaa lagu soo xiray ayado ka mid ah qur-aanka kariimka وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ma ahan markii ugu horreysay oo ay madrasada imaamu muslim oo ku taalla deegaanka kunyo barrow ka qalinjebiyaan arday fara badan oo xifdiyey qur-aanka kariimka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala subax madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka jasiira waxaana la helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha kasoo gaaray dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana ku sugnaa saldhigga madaafiicda lagu garaacay ayaa ku dhintay duqaynta halka sidoo kalena ay laba kale ku dhaawacmeen kuwaas oo la sheegay inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah sidoo kale shalay gelinkii dambe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhig ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin deegaanka arbacow ee ceelasha biyaha waxaana duqayntaas ka dhashay khasaare gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa ugu yaraan laba askari ayaa ku dhaawacantay madaafiicda ku dhacday xerada kuwaas oo mid ka mid ah uu dhaawiciisu noqday mid garaab ah sidoo kale howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu qaarajiyay degmada afgooye ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxamed kulow wuxuuna si gaara kaga tirsanaa b s taama dharcadda dhanka bayna ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaalad dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ciidamo ku sugnaa maanyafuulka magaalada baydhabo ayaa la kulmay weerar kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku soo bax ka dhana damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa faahfaahinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saaray filim cusub oo lagu soo bandhigayo banaanbax looga soo horjeedo iibinta badda soomaaliya banaanbaxan ayaa ka dhacay deegaanada ugunji iyo mubaarag oo ka wada tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana goobta ka hadlay odayaal dhaqameedyo iyo qaar ka mid ah dadweynihii halkaasi isugu yimid haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay
walaalayaal waxaan maanta banaanbax weyn oo degmada ka soo qayb galnay annaga oo nabaddoonno badan ah waxaan hadafkeenna halkan kaga caddaynaynaa annagu dooni mayno muuse camxaar iyo waxa uu wato sababta oo ah waxaan halkan fariin ugu diraynaa etoobiya etoobiya way og tahay haarihii iyo raadadkii ay ku reebeen taariikhiga ahaa axmed imaam axmed gurey iyo sayid maxamed cabdulla xasan raximahumullah maaragtay waxaa lagu qasbay in ay cunaan hilibka cayriinka ah maarag taariikhdaas dheer ayaa maaragtay iyo cadowtinimo ayaa nagala dhexayso marka baddan soomaaliya oo la eg saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex mayl uma ogolin hal galaas oo biyo ah in ay ka qaataan amxaara iyo murtadiin iyo kufaar iyo wax lamid ah marka insha allahu tacaala annaka oo garab taagan mujaahidiinta waxaan macnaha diyaar u nahay in aan ka xuraysano dalkeena dhammaan bugcad ka mid ah in aysan soo galin amxaaro
mu'asasada alkataa'ib ayaa wada aflaamta taxanaha ah ee lagu soo bandhigayo sida ay kaga soo horjeesteen ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya badda oo muuse biixi heshiiskii xaaraanta ahaa ugu saxiixay etoobiya iyadoona guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay ka falceliyeen arrinkaasi
وهاجر من ديار المسلمين ارحل فلا رجعة لعلك ما تعود
beesha dabare ayaa walaayada islaamiga ah ee bay beeca kula gashay inay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena aan looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
bishan rajab ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan dhexdeeda waxaan ka mid ahaa wariyaal lagu asumay munaasabada ka dhacday magaalada yaaq barawe ee gobolka bay taas oo gunaanad u ahayd dowla diini ah oo loo qabtay boqol ka mid ah hogaamiyaasha beesha dabare uuna barbar socday kulan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee bay iyo beesha kaas oo jihaadka looga arrinsanayay munaasabadu intii ay socotay waxaa bayco galay walaayada islaamiga ah ee bay oo hoos tagta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha dabare munaasabada oo ahayday mid aad u ballaaran waxay ka dhacday masjid weyn oo ku yaala magaalada gudaheeda kaas oo rag da' walbale ay soo buuxdhaafiyeen halka dumarkuna guryaha dhagaxa ah ee masjidka hareerihiisa ku yaala ay harsanayeen si ay mikrofonka ugala socdaan khudbadaha muhiimka ah ee la jeedinayay intii munaasabadu socotay waxaa si weyn loo lafaguray jihaadka iyo muhiimadda uu akhriyo adduunba u leeyahay dadka muslimiinta ah si gaar ah waxaa loo soo hadal qaaday ciidamada etoobiya ee dalkana in badan oo ka mid ah heesta waxaana carabka lagu adkeeyey sidii loo gaagteli lahaa ama loo soo afjari lahaa amxaarada qori caaradii ku joogta magaalada dinsoor oo lixdan kilomitir oo keliya uun inoo jirta iminka culamaa udiin iyo korjoogto ka socotay hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu casumay madasha sheekh fu-aad maxamed khalaf oo caan ku ah inuu dadka muslimiinta ku booriyey amaba ku gubaabiyey jihaadka ayaa mikrofanka lagu soo dhoweeyey
allah subxaanaه wa tacaala waxaan oga shukrinaynaa allihii muslimiin naga dhigay jihaadna noo farad yeelay waxaad ogaataan allah subxaanaه wa tacaala wuxuuna amray gaalada kuwa noo dhow inaan la dagaalno annaga waxaana saaran oon ku aadannahay gaalada diinsoor fadhida iyo murtadiinta inaan la dagaalno beledkaasaan beled islaam aan ka yeelno insha allahu tacaala arrintaasna waan isla qaadannay madasha waxaa laga akhriyey bayaan beesha dabarre ay ku ballan qaadayso in xabadda afka ay ka gelinayso shisheeyaha gaar ahaan ah amxaarada diinsoor fadhisa ee dhufaysyada ku leh bayaanka waxaa kale oo beesha ku xusay inay kasoo horjeedo tilaabadii madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan uu etoobiya ugu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya
beeshu waxay taageeraysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay la dagaalamayso cadowga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan etoobiyada fadhida degmada diinsoor allahu akbar beeshu waxa ay ka soo horjeedaa kana dagaalamaysaa falka guracan ee uu muuse biixi ku bixiyey badda ummadda soomaaliyeed wabilaahi tawfiiq allahu akbar
sheekh cabdiweli cabdulaahi mudday oo ka mid a culummada madashan lagu casuumay ayaa dadka soomaaliyeed waxa uu kula taliyey inay bannaanka ka maraan inta shisheeyaha la shaqaysa oo ay ugu horeeyaan maamulada dimuqraadiga ah ee soomaaliya laga dhisay murtadka xukunkiisii in laga bara'a qaato lagana bannaan maro soomaalida waa ogtihiin for bontifefa wax lagu qeybiyey golaha riddaday ka buuxaan laalaalinada hadda noo dhisan ama ha noqdo jubbaland ama koonfurland ha noqdo ama waxa weye hirshabeelle ha noqdo ama galmudug ha noqdo ama puntland ama yacni somalilan kulligood waa dawaaqiid weeye acdaada u shaqaynayso suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow ayaa goobta waxa uu ka sheegay in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka ka socda bariga afrika gaar ahaana ay amxaarada la dagaalamayaan wadahadal oo jaray unia xarakada shabaab mujaahidiin wadahadal oo jaray wadahadalkii lagu guulooshidii maasha allah waliyaal badan boo saga baxi kolay bayaankii la akhri karayba woo ka arag karteen wali laga ballamay insha allahu una dad muslimiin oo agna muslimiinta in garabkisow ka dhimanoo naf iyo maalna ka beesna waa ballan qaadnay kolley reer dabar isla fadhina haanka arrinta atay inale afrika hadleesha mase isla ballan qaadnay akhwaani mee kale meesha yaallaa naf maal haan la beesi naf walban baahan mucaskaraadka in la guugisoo silifin culummo aqoon-yahano ganacsato iyo nabadoonnada beesha dabare ayaa kulanka amaba munaasabadda waxa ay ka jeediyeen khudbado muhiim ah oo ku saabsan jihaadka iyo siday ugu faraxsan yihiin inay amxaarada la coloobaan beesha ayaa bayca waxay la gashay walaayadda islaamiga ee bay iyadoo kitaabka qur-aan kariimka ah ay gacanta wada saareen weliga walaayadda islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar iyo hogaamiyaasha dhaqanka beesha dabare iyo culamaauddiinka iyadoo ugu horreyna baycada uu galay suldaan aadan deerow
waxaan magac allaah ugu dhaaranayaa waxaan magaca allah ugu dhaaranayaa in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allah aan difaacayno naf iyo maalba waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allaah aan ku difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allah aan ku difaacayno naf iyo maalba waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in gaal iyo gaala raac iyo wadaad xume wadaad xume aanu beri ka nahay waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceeni aan looga soo dhacaynin waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd beesha dabare waxaa laga sugayaa kamiro dhalinta baycadan ah in jihaadka nafya maalba ay ku bixinayso waxaana baycadu ku soo aaday xilli beelaha soomaaliyeed ee walaayadda islaamigaha degan ay baraarugeen amaba indhaha kala fureen ayna dareensan yihiin khatarta shisheeyaha iyo kuwa la socdaahu ay diinta dalka iyo dadkaba ku hayaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligaa waa naga intaa